qaramada midoobey ayaa sanadkii labadii kun oo asteesay ah maanta oo kale labayo tobanka agosto in loo dabaaldego maalinka caalamiga ah ee dhallinyarada adduunka iyadoona sanad waliba la xuso waxaana la qaataa hadba mawduucyo dhallinyarada lagu dhiirigelinayo sanadkanna mawduuca la qaatay xuska ayaa ah dhallinyarada iyo xalinta isbeddelka cimilada bulshada soomaaliyeed toddobaatan shan boqolkiiba ayaa lagu qiyaasaa inay yihiin dhallinyaro iyada oo ay ka mid yihiin bulshooyinka ay ugu badan yihiin dhallinyaradu haddaba dhallinyarada deegaanada galmudug maxaa ay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug ay u qabatay qorshayaasha xigase maxay tahay oo ay u qorshaysay sanadkan agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug cabdicasiis maxamed ayaa u jawaabay radio dareer ayaa su-aashan kaga jawaabay barnaamij gaar ah oo maalinkan kaga hadlaynay oo ka baxay radio dareer
de runtii wasaaradda qorshayaal fara badan ay leedahay sanadkan hadduu ilaa yidhaahdo laga yaabay qorshayaashaas inay sida loogu talagalay u wada fuli waayaan laakiin wasaaraddu dhallinyarada galmudug ayadaa ka mas-uula qorshayaal fara badan baana kadegon ka leedahay qorshayaashaas waxaa ka mid ah dhallinyarada galmudug inay isku yimaadaan oo dallad weyn oo dhallinyarada galmudug oo dhan ay ku midaysan tahay la dhiso la isu keeno dhallinyarada deegaanada galmudug inay helaan xarumihii ay banooniga ku ciyaari lahaayeen inay helaan xarumihii ay wax ku akrisan lahaayeen oo librarygii iyo maxaa la yidhahda meelahay ku ciyaari lahaayeen in ay la baro macnaha iyo muhiimadda ay u leeyihiin dowladnimada iyo dadka galmudug in maxaa la yidhahda wacyigeli fara badan dhallinyarada loo sameeyo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxa ay leeyihiin awood buuxda marka la eego bulshada soomaalida dhexdeeda haddaba nabadoon jamaal sheekh cabdishakuur ayaynu u weydiinay doorka odayaasha dhaqanku ay ka qaadan karaan sidii dhallinyaradu kaalintooda u qaadan lahaayeen loona kabci lahaa aqoon ahaan iyo shaqo ahaan intaba odayaasha dhaqanka maanta waxay muhiim ugu yihiin wax badan bay muhiim ugu yihiin waa dad isdhalay oo isla dhashay oo isfiirsanaya oo inay isfahmaan laga rabo odayaashu dhallinyarada inay soo kiciso oo aada iyo aada maaragtay dhaqankooda u wanaajiso la taliso waxa wanaagsani waxun kala taliyaan iyaguna la tashadaan dad saa iskugu baahan weeye ee ma kale ahan dad kale ajnabiya iyo dad kaleoo kala duwan ma ahan waa dad isku baahan mar waliba fikrad ahaan caqli ahaan dhallinyarada caqli baa ku jira dadni baa ku jirta firfircooni baa ku jirta wax kastaabaa ku jira odayaashuna hadde wax dhamayba ayagu u shaqeeyaan oo ay la shaqeeyaan waa dhallinyarada haddii lays waayo waxba nololo jiri mayso maxaad ugu baaqaysaa dhallinyarada maanta joogta inay uga qeyqataan horumarinta dalka runtii waxaan nagu aad iyo aad maarata dhallinyarada hadda maanta joogta waxaan leeyahay sida hadda hawsha aad u wadaan sii laban laaba sii toban jibaaraan leeyahay wax walibaaba ka fiirsadaan leeyahay waxa maskaxda maaragtay loo adeegsadaahu qaldan waa dhallinyarada waxbarashada waxaa loo arkaa tiir muhiima oo barbaarinta iyo kobaca dhalinyaro maskaxfiyow ay ka soo bixi karaan bilowgaba brofesor nuur maxamed dhiblaawi oo dhowrkii tobankii sane lasoo dhaafay ka mid ahaa baxda waxbarashada soomaaliyeed ayaa waxa uu sharaxayaa habka ay tahay iyo mas-uuliyadda bahda waxbarashada ka saaran kobcinta iyo soo saaridda dhalinyaro firfircoon oo garanaysa doorkooda
waalidiinta iyo hay-adaha waxbarashada horta waxaan ugu baaqi lahaa aragtida koowaad xaqiiqa raadin inay sameeyaan sababtu waxay tahay labaatan iyo shan sano oo hadda aan joogno xarumaha waxbarashada iyo waxbarashada ka qaybgalkeedu aada u kordhay wa maca daaliga akhlaaqda ummaddan hoose u socotaa waxaa muhiima xaqiiqa raadin in la sameeyo oo la yidhahdo war waxaani maxay salka ku hayaan maxaa keenaya waxaan proportionalitygan oo markii aqoontii korortay akhlaaqdii hoose u dhacayso xaggee ciladaanu ka jirtaa inay baaraan ubadkii ayagiyo waalidiintii iyo bahati waxbarashadu gacanta ku haysa iyo macal dowladdii ayay ku xiran yihiin aragti caalam kale ah oo meedhiyihii lagu soo gudbinayo in xaqiiqa raadinta lagu daro marka waxaa la baaraya la yidhaahdo maxaa ardaygan u fududeeyo inuu aragtidiyihiinna ku noolaan waayo isla markaas uu aragtiyo kale ku noolaa xaqiiqa raadintaas horta inay sameeyaan waalidiinta iyo iyo inta kale inkastoo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa sii kordhayeen fursadaha iyo doorka dhallinyarada ee hoggaanka iyo qeybaha kale ee bulshada haddana weli waxaa loo arkayaa in dhallinyarada soomaaliyeed marka la eego lambarka ay ka yihiin bulshada dhexdeeda ayan door weyn ku lahayn hoggaanka bulshada